bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiifeela ka dhowaada qodobada warkaan hamiinamo ee idaacadda warsansiin hayta hormuud foundation qaybtiya degmada qasadheer iyo weyba deeqdaawo ee ku wareejiday maamulka degmada qasadheer ee gobolka baaya dadyaweyba cudurka shibumbiyoodkan ka amuudana gobolka hiiraanga madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo weyba usi ku hadalay xiisada ku teegan magaalooyinka puntland madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weyba uusan muqdisho geega ka furay shir caalami oo lagu ka hadlaya abaaro ku jiran soomaaliya madaxweynaha puntland oo xaraga ku jari keedka shidaalka diyaarado ee magaalada boosaaso dowladda soomaaliya weybaya ku hadalay dilaalkii dhacyada soomalidalan ku jeysada u koonfur afrika akhbaaraadka dhinaanka dhugun sidyaal weyba ku mid aha madaxweynaha gambi oo duguday taliygii guud ee ciidanka dalkaasa hogaamiye ku tirsan al-qaa'idan weyba laa sheegaha intuusa laka dili suuriya iyo weliba madaxweynagii hor maraykanka buush ka dhawaajiya inti la baara xiriirka trump iyo valadimir putin
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnamo talaade u arbaanaha galahayda taaragdan iyo ka eedanta labaata isiyeedka bilo lamaa sanadka labada kuntum iyo toddobada haadhasooy bahayana qodobadii warkan koobnaan haddana ka dhowaada yoogiyo fisanga hormuud foundation qaybtiya degmada qasadheer iyo weyba deeqdaawo ee ka wareejiday maamulka degmada qasadheer ee gobolka baay faahfaahinta warkan weyba ninhaye faysal dhaaya xuseenga shirkadda hormuud telecom foundation qaybtiya degmada qasadheer ee gobolka baay iyo weliba shacabka ka dhibaataysan degmada qasadheer ee deesiday raashin iyo daawoa waa inaan qiibaday raashinka shacabka ka dhibaataysan meelaasey walina deeqdu raashinka iyo daawooyinkuina dirsan degmada qasadheer ku warbiyey maamulka shirkadda hormuud qaybtee qasadheer cali maxamed suul
kaanolgii oo areysti oo gargaarka inkarugay hormuud foundation haadiisu kulley insha allahu tacaala guddoomiye raabtan may fadaanayni oo noolagu wareegdo wali hadda baahyada kulley hanglay maka wali kaleha kordhiisimoona insha allah waygu ahmay bulshaduna garab surnaani oo sidanta qaqsii badan waa laga deersiino marxalad adagaalaka jar saas dartee intaan noolagu wareegdo fadaan insha allah maadaama dhakhtarkiina surayo deeqdu hormuud ee dersida shacabka degmada qasadheer iyo wayba kuma hadnagay guddoomiyaha degmada qasadheer isaaq cabdi maxamed waynu saaray
abuuray soqof dadkininka daagay hay-adda hormuud foundation oo shalay sida la ogiyey qasadheer bulshadii qasadheer daagiyadan qiimo badan hadeersiini oo raashiinga saas oo kale noocaas la qeybiyaay haddana geeka daawo oo unan baahana wakti eta dhabaata jarto jarow cudurkii oo libaah daawada la kala ta'aalo faday daa-uunkii iyo cudurro badan jaran yaraatay daawada laakiin wal una wakti sheen la sheeniyo way baan kama hadayaane dadkii haniindiibi oo hay-addaas oo hormuud foundationa hay-ado kale mase shirkadoo kale oo dalku soomaaliya ku jiraan masena banaanshay na wayba ka codsadaan sida oo kale iyo kadaysadaan walhaanku qiimo badan kaleed oo iyo helo koran hana deersiyaan dadka wal yara la sheeni ma-a walwiga la sheeni ma-a qofka wayba la fiiriyey wal alla walaagay oo markaas meeli yaala qaabkii isu hawalayahaskii la deersiiyo saas oo kale deeqdaasi wayba eedan kama hanagay hormuud telecom qaar ku tirsan walgorodka degmada qasadheer ee gobolka baay
eeda taasna kama hadiyaan dadka hadda aragtay abaaro aragtay inhaayaan oo aragtay ama beesad amba wala inhaayaan oo dadka intii ku dhammaadayaan deersiyaan haddana may aragtay in sheegay intii sida hormuuta wali dadka inhaayta sutoosa iyo waxaan deersida lankamigi walaalaki inhaay leer intii jirshayka sinyi walta abado kor wal hoog sida kor intii haddana walda sii sida hormuutaan iyo lahaan deersi hormuud foundation way baa qiibiday gacan ku jeysatay dad tabaalaysay masaakiin ee yaan qiibidii raashin dadka qaar dameerhi la kasheeni dad qadaayay hamiinadum manaa ya raashin liin qiibii gacan bani aadamka ku jaysadeen ilaahaya dad darjiye dee way baa codsadaane warguud codsadaane dii ilaahay walan dhiibi dhankii ummadaan in gargaaro ilaahayna in gargaare ee walaawii haddii may dhii may roogee baracsiyaal oo meelo badan ha quudsaadi lama kun sadde kun ku badan yaa roogto ilaahay ley walan dhobada koro gacan bani aadama hormuud nay codsadaane innii lama raabto إن شاء الله ولإله أديبي ومضيان كتاكلي إن شاء الله بإذن الكريم
deeqdu hormudii haddasii degmada qasidare wayba koyase hilla abaaree udurkii shibanbiyoodka qaar badan iyo dhimadeen haana badan ilaa yatiyo li'i daranyin madaxweynaha maamulka puntland yowiba uuse ku hadalay xiisad ku teega magaalooyinka puntland madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxmed cali gaas ayaa ku hadalay xiisado maalmoogii lahadhaafi ku teeganayeen magaalooyinka puntland madaxweynaga iyo sheegay inta xiisado iyo ku dambeeyeen koox dabley e oo fadaananti u dhibaatayeen shacabka ku nool deegaanada maamulka puntland cabdiweli maxmed cali gaas saas oo kale tilmaamay inta lala xisaabtami doona dadka dhibaatada kuwada deegaanada maamul goboleedka puntland
puntland uma baahnaa buuq uma baahna xasarad uma baahna nin dan leh in uu dad kiciyo waxay u baahan tahay iyadoo mid ah oo meel wada jeeda inay danteeda raadsato ayay u baahan tahay deganaansho iyo stability iyo nabadgelyo iyo horumar waxa weye wax puntland ka horumari karto iskhilaaf iska hor imaan xasarad la abuuro in gaara iyo shaksi gaara wax lagu yeeli maye puntland dhan bay saameynaysaa marka dadka puntland in ay ka feejignaadaan ka wacyigashan yihiin cid kastoo dhib wada inay iska qabato horumarkeeda iyo nabadgelyadeena aan ka wada shaqayno dabcan wixii dhalin dowladdu leedahay qaab loo maro iyo nidaam loo maro ayaa jira oo fartiimaha loogu gudbin karo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamul goboleedka puntland iyo weybayo sheegan antioo mooshin ku sheena doonaan madaxweyne gaas kuriyad markiuse dayacay shaqada maamulka puntland saas oo kale ciidamo goodoonsiiya maalmo ku horqoobsadeen qaybo kumid ee magaalada garowe oo caasimadan ee maamul goboleedkaas magaalada boosaaso saasoo kale ku teegan xiisadan dhexayta shacabkii saasoo kale ciidamada puntland oo ka eedan xaarig lanjeysidii nabadoon cabdiqaadir axmed xarago xalaya haytay markii magaalada gaalkaayaha xarunta gobolka mudugla ka dhaawacayay guddoomiyagai maxkamadda degmada gaalkaayo cabdiraxmaan kilwe daktaradii oo deerayaan sadde qof iyo weyba cudurka shubanbiyoodkan ka amuudana gobolka hiiraanga bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku dare deegaanka farlibo ah wuxuu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana qiyaastii shan iyo afartan kilomiter ka xigaa dhanka galbeed magaalada beledweyne waxaana deegaanka farlibax booqasho ku tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada beledweyne taliyaha ciidamada booliska gobolka hiiraan waxaana deegaanka farlibax ku geeriyooday saddex ruux sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka saddex ruux camal oo dhimatay dadkaaasiiraan aadan u tarnaayeen saafkay soo gaar waayeen waxaan sameynay mobile team dalaa in security kasoo moderate markay soo gaareen saafkay soo gaareen sida internetda oo dhamaystirno hadda alxamdulilah waa shubankan welima joogsiinin waxaa jiro food course oo shubankan weli samaayo baahi badan baa jirto caafimaad dara ay jirto waxaan u malaynaa intii hadda bishaan iyo bisha ka horreysay dadka ku dhintay farlibax oo shombiyoodka ugu dhintay ilaa toddoba qofood waa dhan tahay oo hadda qofka ugu dambeeyay saddex maalmood laga joogo deegaanka farlibax ayaa sidoo kale waxaa ka jirta biila-aan saameyn ku yeelatay dadka adduunyada waxaana qaar ka mid a dadka deegaanka ay ka warbixiyeen biyaha ay cabaan iyo weliba noloshooda ceelka biyaha laga cabay dhanaan wey dadka shombiyoodka hadda ilaahay bakin laakiin waxa ugu badan meesha waxaan codsanaynaa wax alla wixii hayyaha sanfarka inay noo qayliyaan si degdeg ay uga soo gaaro maalin kasta gaadid markay gaarto dhexda dadka lagu keenaa ilmaha shubanka aad soo ritay ayaga ugu badan waxaan codsanaynaa dadka islaamka ah hay-adaha gargaarka ah inay dadkaas la soo gaaraan gargaar degdeg ah inay la soo gaaraan waxaa imaanaya ilaa waktiga hadda aan soo daadguraynaa oo mar kasta aan aragnaa oo meel dejinaa oon hadda mataqaanaa diyaar oo dadkii kalento waxaysta wax ugu sii qaadayna dadkii soo barakacay xoolay kasoo dhamaadeen dadkii kii xoolo haysta xoolay way dhaafeen kii asiga wax haystay oo degmada joogayna dadkii ay wax ka soo dhamaadeen hadhe isaaq cali cabdulle waa taliyaha ciidamada booliska ee gobolka hiiraan dhankiisa waxa uu kula taliyey shacabka ku nool deegaanka barlibaax in ay la shaqeeyaan hay-adaha samafalka iyo maamulka si wax loogu qabto dhibaatooyinka soo wajahay dadka ee ku nool deegaanka barlibaax oo sidaan ka warqabna dawooyin ku filan dadka shacabka ee deegaankan iyo magaaladan iyo dadka ku xiran ma gabi laakiin hay-adda waxay ballan qaadaysaa inay dawooyinkii iyo qalabkii adeega caafimaad ay keenayso waxaa loo keenaya waa adinka waxaa ka faaidaysanaya waa adinka dadka ka shaqaynaya waa adinka adinkaa laydinka rabaa inaad gacmaha qabsataan adinkana wixii aad ku darsan kartaan aad ku darsataan maskaxda aad ku darsataan xoogga aad ku darsataan waxay ka dhiman tahay in aad buuxisaan maxaa yeelay dadka iyo dalka loo adeegayo arrinkaas kaas arrinkaa waxgarad u ah mas-uuliyiin ka tirsan degmada beledweyne ayaa dhowaan hay-adaha samafalka ugu baaqay in wax loo qabto dadka ku dhibaataysan qaybo ka mid a gobolka hiiraan bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne hogaamiyiga ahlu sunna ee gobolada dhexe weybausa ka baaqay dagaalku dhanka shabaaba hogaamiyaga maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe ee soomaali sheekh maxamed shaakir iyo muqdisho kala kulmiyaana ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaali saasoo kale bowse magaalada muqdisho kala kulmay siyaasiyiin xilal shaldumaan ku qabdeen dowladii dalka amarti sheekh maxamed shaakir iyo siyaasiyiinta xildhibaanada iyose la kulmay bowse kula hadalay xaalada siyaasadeed ee dalka adkeynta ammaanka guud ee soomaali iyo la dagaalanka shabaab hogaamiyaga maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe ee soomaali sheekh maxamed shaakir iyo sheege aantiisa ka faraxsanyay kulankuusi la qaaday madaxda dowladda siyaasiyiinta iyo xildhibaanada wayba uu sheegay intiya muhiim eeta antii halmeellahan ku wada jeesaday dagaalka shabaab waybanuusi sheegay antii ahlusunna iyo diyaaran eeta anti shabaab iyo kula dagaalanta kusaarowka deegaanada ahlusunna maamulaasa saas oo kale bowse ka baaqay inti la qaaday dagaalku dhanka shabaaba wixii hadda ka dambeeyana soomaali waa u istaagid in loo istaago laga qabto cadowga ibaadinaya oo baabi'inhaya ee al-shabaab ee maadaama wixii shabaabka u kaalmaynaya ay dhammaadeen waa in shabaab loo midoobaa afkaartooda sidii waddanka looga tirtiri lahaa in loo midoobo waaye maamulka ahlusunna iyo wayba uuse ku taliyay qaybo ku mid ah gobolka galgaduuda waybanyaha ku horjeesantaa siyaasadda maamulka galmudug ee maamulka saxda ee ku jara deegaanada galmudug saasoo kalena ee maamul iyo beelo caalamkii dowladda iyo aqoonsanta hogaamiyaga maamulka ahlusunna ee gobolada dhexe ee soomaali sheekh maxamed shaakir iyo maalmoonba ka sugnay magaalada muqdisho banuusan ku qeyb galay xafladii caleemasaarka madaxweyne farmaajo oo arbaadin hadhaafna ku dheeday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaase weybowse magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ka furay keedka lahaamo shidaalka diyaarado ee garoonka magaalada boosaaso furitaanka keedkan haamo shidaalka diyaarado ee garoonka boosaasoy baa ku qeyb galay ganacsata madaxda gobolka bari isaasoo kale khubro aalamiye madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo khudbad kooban ku jeediye bogaadii ganacsatadii hirgeliyda keedka haamo shidaalka diyaarado ee garoonka isaasoo kale maamulka gobolka bari magaalada boosaaso ee magaalo madaxda ganacsiga puntland yee sanadoogii laadhaafi weyba ku dareeray horumar bileeran weybana walbadan laku bedelay kaabyaalka dhaqaalo iyo u maalmoogii lahadhaafiyo kororaayan dilalkii dhacyada lanjeysidow dadka soomaaliyeed ee goobo ganacsiga kale dalka koonfur afrika ayaa arrintaas weyba ku hadalay safiirka dowladda soomaaliya fadhi dalka koonfur afrika jamaal maxamed barowa safiirkii sheegay inti la dilida soomaaliya waaniyo ku dambeeyeen dadka koonfur afrikaanka oon aragayan antiyo ayin oyong aragayang antiyo hayen shaqooyin qobod waysinyang saasoo kale buu sheegay intiyo aaminsiin inta dadka soomaaliyeed iyo ku sarayang xirfadda ganacsiga koonfur afrika saa dartiyana iyo iska dayahayang antiyo dilan soomaalida sida kaasyoon shaqaysada hayta dowladda koonfur afrika iyo sheegda intiye kula hadalen arrintaas islamarkaadna uusa ballan qaadin tiwal ku qobda doonaan inta badan ganacsatada soomaaliyeed ee ka sugan dalka koonfur afrika iyo dadkaan dhaladin dalkaas waybaayo kula kulmaayana dhaacisaas oo kale boob hanti meelu warkaas ku dhugunsadaaytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaga dhowaan la wareegay talada dalka gambi ee adaama borow iyo sheeqada ku dugdi taliyaga guud ee ciidanka gambi genaraal cusmaana cusmaan weyba uusa muujay daacadnimaduusa haayi madaxweynagii talada gobolka iyo xooggan ku qaadeen ee yaaya jama waybana borow markiiusa talada la wareegusa bilaaway dugdowka taliga ciidanka dalkaasa aadaama borow iyo landhaari madaxweynaga dalkaas marlamaad kureed markii madaxweynagii ku horeeyay jama iyo wadamada galbeedka afrika kaqaniyan intuusa xafiiska baneeya amayo ciidamo geliyeen dalkaasa aadaama borow iyo taliyaga cusub ee ciidanka dalka gambiya magacaawi genaraal masani oo ku tirsan ciidanka qalabka wada ee gaambiya doorashada dalkaas kudhidi bilii disembar ee sanadkii hore yawaybaa ka guulaysaday adama borow warar lan xaqiijin yawayba ayaa sheegahayaan antiko ku mid ee hogaamiyaalka alqaa-ida la ka dilay weerar iyo qaadin diyaarado duuligaan lahayn ahaanas oo kadhiyaan waqooyiga suuriya iloo dhinaga baro bulshada eh oo ka dhow kooxda mintidiinta iyo magaasha oo ka sheegeen cabdulaahi cabdiraxmaan oo ee qofka lamaad ee enkasaraya al-qaa'ida warbaahinta maraykanka ayaa xigatiyey saraakiil amerikaani oo uusa magaasha ilinshagna kaasoo sheegay intii uusa jara isku day qofkaas lakabar tilmaamaysadii oo laka dili haddii yee rugnagata dhimashadaas hogaamiyiga lamaad ee enkasaraya al-qaa'ida wayba dharbaaxo wiinka nagadaase al-qaa'ida taasoo micnaasha yeeta anti shaqo muhiim anhaye anti us ayey shaqsi muhiim kahaye ururka al-qaa'ida warkii isin kula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaada idaacadda warsag ee magaalada baydhaban taninkege warkaan hoshuur ismaaciil axmed eesin la dareer siyaasi biikeyna farsameeyay dhugunsadayaal inta warkanka lamid a reedanku kulmaana wayba siin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo